mahadsan tahay waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo waa sax ciidamada iskaashanaya ee marka joogay waa ay ka baxeen shalay ayna ka baxeen sababtay ugu baxeenna xuquuq la-aan soo wajahday in muddo ah iyo eedeyn laga badiyey oo lagu eedeynayo inay hal garab la saftaan ama hal beel la saftaan ayay ugu baxeen marka intaad maqashayna kolley waxay la tahay intaas sidaasayna wax u jiraan waa gartay marka waxaa inagu maqaalaa in ka bixitaankii ciidankaasi marka kadib ay halkaa tageen kooxda al-shabaab iyadu maxaa nooga sheegi kartaa waa sax wey waxaan rabaa inaan kuu sheego oo xaqiiqo ah wada shaqeyn aan wada shaqeyn la-aan jirto oo u dhexayso gudoomiyaasha degmooyinka iyo maxaan ku yidhahday maamulka gobolka ayaa jirto oo runtii tan iyo markii la bedelay gudoomiyihii hore ee gobolka shabeellaha hoose arrimaha noocaana waa soo jiitamayeen laakiin waxaan rajaynaynaa diyaal la yidhahdo in la xallin doono oo hoos loo dhaqi doono ciidankii ka baxay ee dowladda iyo kuwii kale amsom magaalada marka isaga baxay iyaguna ogaantaadu xagee bay joogaan hadda ciidankii mark ciidankii marka ka baxay amsom iyo dowladda kuwii marka ka baxada shalaambood ay joogaan shalaambood kama sokeeyaan wa waad mahadsantaha waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo markii magaalada marka ay soo galeen kooxda al-shabaab maxaa la idin sheegay inay magaalada ka sameeyeen oo ilaayo hadda aada maqasheen waligii dowladda xafiisyada dowladda baa waxay jibin karaan ay jibiyeen dadkii hantadi karaanna waa ay hantadayeen ilaa hadda marka intaasaan maqlayna waa tahay haddaan sidoo kale intaa raacsadon ku weydiiyo waxaad waraysiga bilowgiisa hore ku sheegtay in ciidanka sababta ay u baxeen ay ka mid tahay xuquuq la-aan la soo deristay adigu ma ciidanka soomaaliyeed baa ka hadlaysaa oo arigaasi aad ka warqabtaan in xuquuqdoodii ay waayeen sidaas isaga baxeen mise kuwii amsom laf ahaantoodii dhibaatadaasi way haysataa walaal ami amisom afhayeen ay leeyihiin aniga amisom arrimahooda waxba kama sheegi karo inay meeshaan ka baxeen unbaan ku xaqiijinaya hadda laakiin dadka xuquuqdala runtii gobolka qeybta qeyb qeybta dhibaatada ugu badan qeyb kale waa ciidamada waaye meelaa isdagaalayo meelay la safanayaan oo macnaha lagu eedeynaya waxaa dhexaysi baarooyin fara badanaa jira baabuuraa la baaranaya